wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ka daafuray ololaha waxbarashada gabdhaha waxaana barnaamijka daafuray guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka iyada oo goobjoog ay ahaayeen bahda waxbarashada degmada afgooye daafurka kadib wasaaradda waxbarashada ayaa lagu wadaa in degmada afgooye ay ka sameyso wacyigelino ku aadan in gabdhaha la geeyo goobaha loo asteeyay in looga faa'iideeyo waxbarashada lacag la-aanta ah islamarkaasina waalidiinta loogu wacyigelin doono muddo shan maalmood ah ololaha horumarinta waxbarashada gabdhaha ee afgooye laga hirgelinayo ugu horeyn guddoomiyaha waxbarashada iyo kormeeraha waxbarashada ee degmada afgooye ayaa sharaxaad ka bixiyay hanaanka waxbarasho ee gabdhaha ee afgooye ka bilaaban doona marka maadaama sanadushiyeedkii uu maanta bilow yahay waxaa wadnaa ololaha horumarinta waxbarashada gabdhaha marka sideedaba gabarh waxbartay waa qoysi waxbartay marka in gabdhaha garaadka laga dhiso oo wax la baro ma haddana waxbarashadii waaba iska lacag la-aan oo ma ahan hadda waqtigii oo fiiga la bixinaayey marka gabdhihiinaas waxaa idinkula dardaarmaa gabdhaha oo dariskiina ah habaryar ay dhashay abti ou dhalay adeer ou dhalay eedi ay dhashay asxaabta inaad soo wadaan aad iskuullada keentaan insha allah haddii ilaahay idmo marka taas wacyigelintana maanta taas waaye marka gabar waliba ha soo wado toban gabar insha allah ha toban gabar maadaama aysan lacag la-aan eh insha allah waxaan daa degmada afgooy ka daafureynaa barnaamijka ololaha horumarinta gabdhaha in gabdhaha wax la baro wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed waxay u taagan tahay in gabdhaha la siiyo waxbarasho bilaasha gaar ahaan degmada afgooy waxaa ku yaala iskuulo aan lacag laga qaadin ardada waxaan rabnaa marka gabar kastaba iyo waalidiinta in lagu wacyigeliyo dariska in loo sheego xaafadaha communitiga in gabdhaha la geeyo iskuullada goobaha waxbarashada oo bilaash ah si gabdhaha ay wiilasha ula tartamaan jendarka waxaa rabnaa marka gabdho badan in waxbarasho usoo baxaan guryaha laga soo baxo wiilasha lala tartamo annagoo marka sidoo kale u mahad celinayno barnaamijkan wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed waxaa adkeynaynaa marka in gabdhaha mar waliba waxbarashadoodii ay ku daalaan si ay wiilasha uga sar dhanka kale qaar ka mid ah gabdhaha ka faa'iideysanaya waxbarashada lacag la-aanta ah ayaa ku ammaanay wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya inay u bilaabeen mashruuc ballaaran kaasi oo wax ka tari doona aqoontooda waxaan halkan ugu mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada ee koonfur galbeed oo na siisay waxbarasho bilaash ah waxaan leeyahay waalidiintii maamooyinka waxaan leeyahay inay keenaan gabdhaha waxbarasho fariya oo bilaash ah inay inay horumar gaarsiiyaan gabdhaha anigoo taageeraya gabdhaha waan ku faraxsanaa sida wacan ay ugu dhigeen waxaan uga mahad celiyaynaa wasaaradda waxbarashada oo gabdhaha waxbarashada lacag la-aanta ooga dhigeen waalidiinta iyo macalimiinta dhammaan waa looga mahad celinaa koley wixii xaafadda ku jira gabdhaha inaa loo sheego iyo waalidiinta oo xaafadaha looga galo insha allah hadduu alla yiraahdo macalimiinta iyo wasaaradda waxbarashada iyo maamulahana waa looga mahad celinaa insha allah wasaaradda waxaa ugu mahadcelinaynaa waxbarashada lacag la-aanta ayna siisay sidoo kale mashruuca gabdhaha waxbarashada looga dhaweynayo waa kusoo mahadcelinaynaa muddada shanta maalin ee nisoo aadan ayaa lagu wadaa in magaalada afgooye laga sameeyo ololo ku aadan wacyigelin kaasi oo lagu wacyigelinayo in waxbarashada gabdhaha kaalin ballaaran ay ka qaataan waalidiinta ku nool guud ahaan deegaanada maamulkaasi gaar ahaan degmada afgooye ugu dambeynna guddoomiyaha daladda waxbarashadaha gobolka shabeellaha hoose ayaa ugu baaqay waalidiintu in caruurtooda ay geeyaan goobaha waxbarashada lacag la-aanta ah si gaar ah gabdhaha horumarinta waxbarashada gabdhaha ay leedahay saan ogsoonahay waxbarashada gabdhaha ahamiyad ballaaran ayay u leedahay wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya si gaar ahaan waalidiinta soomaaliyeed waxaan faraynaa in waalid walba oo gabar guriga u joogto inuu keeno iskuulka insha allahu tacaala ololaheenan wuxuu soconayaa shan maalin shantaasi maalin waxawaaye waxaan ugu magac dirnay bar gabadha waxbarashada ama gabar waxbartay waa bulsho waxbartay annagoo samaynayno mataqaanaa doorta door albaab albaab loo garaacayo guri walbo annagoo raadinayna gabadhaha guryaha joogo waxbarasho la-aanta haysata inay helaan waxbarasho bilaash ah wasaaradda waxbarashada har iyo habeen waxay u taagan tahay gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha k g s ama gobolka shabeelada hoose gabdhaha ku nool in mataqaanaa eshis waxbarasho bilaash ah ayadoo ka duulaysa wasaaradda ayaa waxay samaysay ololahan oo soconaya shanta maalmood oona wacyigelinta ah insha allahu tacaala degmo walbo tuulo walbo albaab baa loo garaacayaa si gabdhaha soomaaliyeed ay u helaan waxbarasho bilaash oo lacag la-aan ah insha allahu tacaala muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradaha guud ahaan ee dalka ka jira ayaa diiradda saarayay waxbarashada gabdhaha iyadoo ay xusud mudan tahay in wasaaradda waxbarashada qaranka ay tilmaamtay inay qaadan doonto macalimiin gabdha ah kuwaasi oo laga dhigi doono macalimiin mushaari ah